nabaddu waa xaalad ay ku wada nool yihiin bulsho qaran ama dunida ah iyadoo aysan jirin colaad dagaal iyo khilaaf midna waxa ayna ka dhigan tahay isu tanaasul wada noolaansho iyo iskaashi si loo gaaro horumar iyo xasilooni nabdeed haddaba shabeellada dhexe waxaa ka dhisan ururo kala duwan oo ka shaqeeya nabadda kuwaas oo uu ka mid yahay ururka naafada gobolka shabeellaha dhexe kaas oo door weyn ka qaata arrimaha nabadeynta gobolka sida uu sheegay guddoomiyaha ururkaas isxaaq xaydar caaqil doorka iyaga haddii aannahay dadka naafada ah ee kaga aadan dhanka nabadda wuxuu la mid yahay doorka kaga aadan dadka kale oo kale uu la mid yahay annaga lixaadkaan naafo ka nahay laakiin caqliga naafo kama nihi inta caqliga aan naafada ka ahaynna waxay ka qayb qaadan karaan wacyigelinta nabadda fariimaha nabadda quseeyo iyo fadhiyada nabadda looga arrimsanayo intaba maaragtay waan tegi karnaa waana ka qaybgeli karnaa wixii maaragtay ee dan uu ah nabadda iyo waxa colaadaha ay sababi karaanna intana dadka la garan karaan nahay sababtoo soomaaliyan ku dhalannay u dhalannay aan ku nooleen maaragtay shan iyo soddonkan sano oo burburka lagu jiray waa naqaanaa nabadda waxay tahay macaanta ay leedahay aan ognahay maaragtay qaraarka ay leedahayna si fiican aan u garan karna naafada waxay dib heshiisiinta qayb kaga noqon karaan in maaragtay ay maxaa la sheeg dadka kala hadlaan media kuwooda waxgalka ah in maaragtay kuwa culumaha ku jiro masaajidda ay ka sheegaan nabadda in bini aadmiga ay muhiim u tahay waxay ay maaragtay qayb kaga noqon karaan in odayaasha dhaqanka laftirkooda ay kala shaqeeyaan marka ay nabadeynta ka shaqaynayaan haddana maaragtay guddi guddiyo badan oo jiro magaaladan ka jirana qayb ayay ka yihiin dadka naafada oo insha allahu guddiga xalinta iyo khilaafaadka qayb ayaan ka nahay maaragtay insha allahu tacaala sidaasna maaragtay waxaa noogu suuroobays inaan ka qayb galno fadhiyada looga hadlayo fariimaha nabadda